أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuh waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol toddoby afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn ciidamada dalka gine bisaw ayaa afgembiyey dowladdii ka jirtay halkaas iyaga oona xiray madaxweynihii dalkaas dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii xabashida etoobiya ay u qaadan lahayd badda soomaaliyeed munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay xarun lagu barto qur'aanka ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa kormeer ku tegey goobaha waxbarashada ee deegaanada wilaayada baay maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada bakool ayaa dib u habeen ku sameeyey kawaankii hilibka ee degmadaas sidoo kale warkeenna subax waxaydu ku maqli doontaan warbixin caafimaad oo ka hadlaysa cuntada caafimaadka leh iyo midda aan caafimaadka lahayn
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي intaas waxay ahayd dhegaystayaal qodobadii wararkeenna saaka kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaargarooba qodobada warkaas oo dhammaystiran ciidamada dalka gine bisaw ayaa afgembiyey dowladdii ka jirtay waddankaas iyaga oona xiray madaxweynihii waddankaas nuurcada warsame abuushayba ayaa warkaas inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka geni bisaw ayaa tilmaamaya in la xiray madaxweynaha geni bisaw omaro kalasoko iyadoona lasoo sheegayo in waddankaasi uu ka dhacay afgembi ciidamada dalkaasi ayaa weeraray xarunta madaxtooyada iyagoona xiray madaxweynihii dalkaasi sida ay sheegtay warbaahinta militariga dalkaasi ayaa shaaciyey inay si buuxda ula wareegeen maamulka dalkaasi kadib markii muran siyaasadeed uu ka dhashay doorashadii madaxtinimo ee ugu dambaysay ciidamada ayaa sheegay in habkii doorashadu ay noqotay mid madaxweynuhu uu mugdigeliyey kalsoonida shacabka taasoo sababtay in xaaladda dalka ay faraha ka baxdo sida ay sheegeen warbaahinada ciidamada dalkaasi ayaa hakiyey doorashada dalkaasi waxayna xidheen xuduudaha dalkaasi sidoo kalena waxay la wareegeen dhammaan xarumihii dowladda dalkaasi oo ay ku shaqaynaysay dalka geni bisaw ayaa waxaa horey u soo maray afgembiyo dhowr ah kuwaasi oo saameyn ku yeeshay xasiloonida dalkaasi waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay taagnaa muranka ka dhashay doorashadii dalkaasi ka dhacday sawiro lasoo dhigay baraha bulshadu ay ku xidhiirto ayaa la arkayey militariga waddankaasi oo fadhiya idaacaddii dalka islamarkaana dadka u sheegaya in waddanku ay la wareegeen militariga jawiguna uu yahay mid deggan
shukran abuushayba munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay xarun lagu barto qur'aanka ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cusmaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya waa qayb ka mid ah dadaalada iyo hiigsiga la doonayo in lagu xaqiijiyo in bulshada lagaha qabtiro baahiyaha waxbarasho waxaana ay mujaahidiintu dadaal hormarineed ku bixinayaan furitaanka goobo waxbarasho kuwaas oo lagu baranayo culuumta shareecada iyo midda maadiga waxaana wilaayaadka islaamigu ay ku tallaabsanayaan horumarro waxbarasho iyadoona hirgelinta mashruucan ay dhexda u xirteen makaatiibta dacwada iyo midka tarbiyada oo loo igmaday in dadku ay kaha qabtiraan baahiyaha waxbarasho dhowaan munaasabad heerkeedu sarreeyey ayna kasoo qayb galeen dadyow fara badan ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo dhidibada loogu taagayey markaska abidarda oo lagu baranayo qiraa'aadka tobanka ah laguna qaadanayo ijaasada sanadka markaska abidarda oo markii ugu horreysay xaruntiisu noqotay magaalada saakow ayna nasiib u yeesheen dadka ku nool magaaladaasi ayaa la doonayaa inuu noqdo manbaca ay ka soo burqadaan dadka lagu tilmaamay inay yihiin ehelka alleh oo ah dadka bartay qur-aanka kariimka kuna camalfalay markaskan ayaa ka kooban laba qaybood oo waxbarasho qaybta koowaad ayaana ah in uu soo saaro macallimiin taya leh oo lagu soo diyaariyey markaska qaybta labaad ayaana ah qayb ay wax ku baranayaan bulshada qaybaheeda kala duwan rag iyo haween yar iyo weyn qof kasta oo raba inuu wax barto sidoo kale markaska abidarda ayaa lagu baran doonaa culuumta shareecada waxaa sidoo kale markaska uu leeyahay qayb koorse ah sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta markaska munaasabadii lagu furayey markaska waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo waalidiin iyo mas-uuliyiinta jamciyadda qur-aanka kariimka oo taabacsan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay furitaanka markaska abidarda ee qiraa'aadka tobanka ah iyo ijaasada sanadka ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay barashada qur-aanka kariimka wuxuuna dadka ku booriyey in ay ku dadaalaan barashadiisa iyo ku dhaqankiisa qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala cidda laga soo baranaya qiraa'aadkeeda dhul badan baa loo mari jiray waxaa marka nasiib darraa maanta in gurigaadii ilaahay kuugu keenay oo owlaadaadii ilaahay ku siiyey ubadkii ilaahay ku siiyey oo nicmadan ilaahay subxaana wa tacaala shareeco ilaahay meel lagu xukumayo hoosteeda ilaahay ku dejiyey inaad xaryo qaxooti la aadid inaad meel riddo joogta la aadid adoo raadinaya adduunyo wixii lagu kasban lahaa tacliin gaala hoggaanka u hayso oo wixii ay soo saareen aan maanta arkaynaa riddada ay ku dhex jiraan iyo gaalnimada ay ku dhex jiraan dad iyo duunya iyo dal iyo inta ka dhexaysa diin aysan waxba u reebin qiyaadada koonkaani wixii lagu hoggaamin lahaa oo wada dhan oo dhammaystiran aan waxba ka maqnayn maamul haddii uu yahay aqoon iyo maaragtay maxaan ku rahdaa meel wax lagu maraa haddii ay tahay ilaahayna wuxuu u doortay afdalu luqatin luqa midda ugu fadli badneedoo ugu sarraysaa ilaahay u doortay subxaanah wa tacaala nicmadan oo aan u degdegi weyno rag iyo dumar nimcadaan haddii aan ku shukrin weyno oon qaabili weyno ilaahay waa naga laali waa naga qaadan maamulaha markaska abidarda ayaa ka sheekeeyey maraaxiil kala duwan iyo meelo uu markaska ka soo shaqeeyey iyo ugu dambeyn markaska in ay xaruntiisa noqotay magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuu ku socday markaska qaabkii horeha u soo sheegay oo ahaa qaab dowraad ayuu ku socday waa dhowr bilood oo meeshii u badan tahay lix bilood ay gaaraysay oo qaybtii u dambeyday uu soo saaray dad tobanka qara haysta qaybtan u dambeydayna ilaa toban qof ama toddoba qof meelaha oo tobanka qaatay ayaa ka soo baxay ilaahay mahadiisa intaa wixii ka dambeeyey marka markaska waxaa la qorsheeyey in xarun weyn loo yeelo meelna uu dego tanaqulka iyo guurguuritaanka mar meel laga furaayo dowraadka oo kaleetaha laga bedelo ilaahay mahaddiisa in maqar iyo xaruun ama meel uu fadhiyo loo yeelo waxay ka mid noqotay min nasiibi muxaafadati saakow waana maanta ilaahay mahaddiisa guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bulshada saakow kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan cilmiga loogu keenay guryahooda gaar ahaan markaska abidarda marka ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto markaskan maxaa yeelay waxyaabaha lagu baranaya waxyin waa kalaamka allah qiraa'aadkii tansiiqii in ummadda dadka qur-aankii si loo akhri lahaa oo ku soo degay in loo akhriyo waxaan idin leehay ilahi laga cabsado waa la idin weydiin doonaa aakhiro wixii shalay inta loo safro oo gaajo lagu baran jiray ayaa gurigaa kugu imaaday dad ka faa'iidaysa ka hor aakhiro lagu weydiin doono marka waxaan idin leeyahay ilaahi laga cabsado waxna alla barto kitaabkan iyo sunnaha ilaahay noo soo dejiyey waxyaabaha ku dhaqmayno inaan ku xukun tagno ku camal falno na laga rabo waay hadaanan baranayno kuma dhaqmi karno mana ku camal fali karno marka waxaan rabaa in la barto sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka hadlay munaasabadda ayaa xusay in furitaanka markaska uu dabooli doono baahiyaha waxbarasho gaar ahaan barashada qiraa'aadka wuxuuna ugu baaqay reer saakow inay ka faa'iidaystaan waxbarashada markaska xafladdan aadka u qiimaha badan ee maanta aan u fadhina ee furitaanka markaska abudardaa markas noocaan oo kalea oo ilaahay kitaabkiisa lagu baranayo oo qiraa'aadka tobanka lagu baranayo in laga furo wilaayadeenna farxad weynaya inoo tahay waxaan dhihi karnaa waa maqalkii labaad ee wilaayada jubbada dhexe laga fura oo lagu baranayo qiraa'aadka tobanka lagu baranayo weeye kan hore wuxuu ka furnaa magaalada jilib saakowna waxay nasiib u yeelatay midka labaad inuu ilaahay subxaana wa tacaala magaalada saako uu ka dhigayaa nasiib u yeelateen nasiib weyn iyuu ilaahay subxaana wa tacaala idinla doonay waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala nicmooyinkan ilaahay uu idinla doona magaaladiinna la doonay inaad ka faa'iidaysataano ardadiinna iyo dadkiinna waaweynba fursadda iyadae albaabkiina taagan aad ka faa'iidaysataan markaskan ayaa noqonaya midkii labaad oo lagu baranayo qiraa'aadka oo ka furan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana laga sugayaa maamulka markaska inuu ka dhabeeyo ballanqaadyadiisa ah inuu soo saarayo dad leh aqoon heerkeedu sarreeyo maadsani dhuubow guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaal mujaahidiin ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee deegaanada wilaayada baay walaalkeen bashiir abo ayman ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya wafdigan ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo socdaal shaqo iyo kormeer ku maraya goobaha waxbarasho ee isaga maktabkan kana furan degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu dhowaan soo gaaray deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo wafdigan oo ay weheliyeen culimmada deegaanka iyo culimo kale oo marti ahaa ayaa si wada jira u qabtay nadwo ballaaran oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada iyo fadliga cilmiga taasoo ka dhacday masjidka jaamaca ee deegaanka iidaale boqolaal ka mida dadka muslimiinta ayaa dhegaysanayay kelimaadkii ay jeedinayeen mas-uuliyiinta iyo culimmada ugu horeen waxaa kelimad soo dhoweyna goobta ka jeediyey sheekh maxamuud iidaale marka jasaakumullahu khayraljazaa runtii ilmin faraxsan ah culammada oo dareerto isna hortio ha fadheeteen oosan dhegaysan doontaan insha allahu tacaala idinka faraxsano culammadu maylena ha dhawaada jasaakum allahu khayraljazaa runtii aysinka faraxsano mayda daragtaysinka faraxsanaan mihini ciidasin diina xadiid ku raadnay sheebaha laakiin ilaahay rumaay maalin dhimaa falyuqrib dayfahu dayfka mayli karaamiya warkastayli karaamiya raashin laymaya lanka culammada muxaadara jeediyaw karaamihiis may kumadaani dhidhigaysado haddii aad kundurtoomiritukubat masjid tiirashay muxaadaro ma la jeediyahay dadka walaa gaadaanle fadan may waahan dadka muslimiinta awo marka mayla dadka culammadeena kooyan axsan allah ilaykum asilana akramakum allah allah siin karaamayo sharafakum allah allah siin sharafo iyaasin dhawaan insha allahu tacaala intaasi kadib waxaa kelimad la siiyey mas-uul ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta isagoo bilaamiyey howlaha maktabkan tarbiyada iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay waxbarashada yaa ahla idaale أسلم عليكم سلام الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كذب مكتب التربية والتعليم يعني قيبتا وحبرشدا لحركة الشباب المجاهدين ركزوا على قيبتاس بانكامل وحبرشدا مركز سيدة الأكسون تهين قيموا بيلالها الله بأنه عديه وحبرشدا دينتا إسلامك أو لبرتو iyo cilmigii tajribada oo iskuulaadka oo la barto iskuulaadka markaan leeyahay ma ahan kuwii gaalada oo ay xukumaysa unesco maraykan oo oo xukumayay faransa uu xukumaya ingiriiska ma ahan kaas xarakada waxa ay wada waxaa weeye atacliim calaa dawi lkitaabi wasunna tacliim oo ku taagan oo ku qotoman kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam marka baaraka allahu fiikum ammaan waxaaba ku filanba waxbarashadu allah subxaanah wa tacaala qur-aankiis wuxuu ku yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun dadka aqoonta leh oo wax bartay iyo dadka juhalaada ah oo waxba aan aqoonin ma isku mid baa ya waa maya isku mid ma ah dadka aqoonta lahaa saqeey marka waa inaad dadaashaan ogaada deegaan waliba dadkiisa ayaa kor u kicin kara deegaan waliba deegaanka idaada inaad kixisaan baa laydinka raba culimmadii martida ee ka qaybgalay nadwadan looga hadlayey horumarinta waxbarashada waxaa ka mid ah sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed qalaf oo talooyin dhaxalgalah u jeediyey reer iidaale isagoo tusaaleynaya fadliga cilmiga sharciga iyo midka maadiga a'immatu salaf ridwaanullaahi calayhim ilmahooda markay cilmiga dalbaayaan markay mumayis noqdaan toban sano ay soo gaaraan waa la safri jireen toban sanay la maqnaan jireen waxay soo laaban jireen aabbihii oo caalim ah iyo wiilashiisii oo cilmi qaaday ilmaha marka in lagu dadaalo culuumta sharciga a la baro culuumta maadiga ana waxay u qidmaynaysaa culuumta sharciga waxaan annaga u baahannahay taktar yaqaana alqur'aan wa sunna waxaan u baahan nahay muhandas yaqaana alqur'aan wa sunna waxaan u baahan nahay dad cilmiga maadigana yaqaano cilmiga sharcigana yaqaano kee lagu hormarinayaa cilmiga sharcigaa lagu hormarinaya toddoba sano markuu jiro qur-aanka waa inuu yaqaanaa hadduu dhammayn waayo sagaal waa inuu ku dhammeeya qur-aanka markuu dhammeeyo muslimiinta waxay yeeli jireen ilmaha luqadday xifidsiin jireen looxaa loogu qori jiray alfiyat ibni maalik inta ajruumiga looga bilaabo loo qoro ayaa alfiyat ibni maalik loox loogu qori jiray ka gadaalna assunan wa saxiixayn bay xifdin jireen markaasay cilmiga kala baran jireen waxay lahaayeen muslimiintu taqaatiir waxay lahaayeen muhandisiin waxay lahaayeen dad culumta sharcigana yaqaana culumka maadidana yaqaana intii uu socday kormeerka wafdigan waxa ay booqdeen goobaha waxbarasho sida madarasada ibnu cabbaas ee degmada labaatan jirow madarasada alnuur ee deegaanka dalandoole madarasada salaaxudiin alayuubiya ee deegaanka bisiqacde magaalooyinka madiinatulkhayr ee dharqana waxa ay ku booqdeen macaahida qurdubo sidoo kale wafdigan waxa ay booqdeen madarasada al akmal ee deegaanka barbaare iyo sidoo kale madarasada al ixsaan ee deegaanka gaduudo barwaaqo sidoo kale waxa ay gaareen madarasada sheekh ibraahim meylow ee degmada ufurow waxa ay sidoo kale gaareen deegaanada buulacadey eesow madarasada fatxuraxmaan ee misir iyo madaariista waxbarasho ee ku yaala deegaanada cadaadgeri kurmaan iyo mubaarag waxaana intii ay socdeen ay u kuurgalayeen habsami socodka iskuulaadka iyo madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta mahadsanid bashiir maamulka islaamiga ee degmada tieglow ee wilaayada bakool ayaa dib u habeen ku sameeyey kawaankii hilibka ee degmadaas faafaahinta warkaas walaalkan abu xasaan ayaa inoo haya isaga oo ilaalinaya badqabka bulshada uu mas-uulka ka yahay ayuu maamulka islaamiga ee degmada tieglow dib u habeen ku sameeyey shirkadda kawaanka hilibka daryeel ee degmada tieglow waxaa kawaanka loo sameeyey maamul hufan oo dhammaystiran islamarkaana leh guddoomiye iyo xubno kale oo ka howlgali doona kawaanka kawaanka hilibka ayaa maalin weliba waxaa lagu qalaa neef weyn oo geel ah oo caafimaadkiisa la hubiyey ka hor intaan la gowracin iyo afar neef oo ari ah oo sidoo kale caafimaad ahaan la hubiyey ganacsatada kawaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay in maamulka islaamiga ee degmada tieglow uu u sameeyey nidaam wanaagsan oo ay ku howlgali doonaan si la isaga kaashada caafimaadka bulshada xoolaha la gowracayana la ogaada caafimaadkooda ka hor inta aan birta la saarin ganacsatada ayaa sidoo kale tilmaamay inay sameeyeen qiimo dhimis dhanka iibsiga hilibka islamarkaana wax badan ay ka beddeleen qiimihii bulshada ee wax ku iibsan jirtay waa kuwan qaar ka mida ganacsatada hilibka oo aan ku booqannay xaruntooda kawaanka ee degmada tieglo cabdiqaadir cabdulaahi sheekh degmada tieglo shirkada magaceeda waa shirkadda kawaanka daryeel maalintii walba gooryaane hal neef ugiinga gooryaana geekiba oo bilata mayla araay kuwargo qiimo sacaduunla kubilaaw qiimii walba iyad iyada hoosinka dhiki gaal nadiifela goorye suuga lah ku gade ruwacagi mayla araay soddon ili kun shilimu dhodki tumi isiyadkumu keelade to afar doolar dhawi afaru to shan dool ibar so nadiife waan suuga lah ku gado maashalle taasaasaa ka dhowaadaan qiimi dhimista aan sameynay awal shirkaddan markii la nidaamiyey oo walaayada islaamka ay nidaamisay kheyr allah siiy jazaakum allahu kheyran jazaan leenahay gebigeeda waxaa laga dhigay hal shirkad waana nidaamsan tahay maalinta koowaada oo geel aan ku bilaawnina suuqaasaa laga soo gaday rarta weyno oo soddon iyo laba milyan lasoo siiyaa lagu bilaaway tieglow waxaan leenahay soo dhowaado shirkadda wax badanaa laga bedelay waxaan leenahay soo dhowaado hilibkii waan jebinay qiimo badanaan ka bedelnay dhankooda bulshada ku nool degmada tieglow ayaa soo dhoweeyey qiimi dhimistan ay samaysay shirkadda kawaanka hilibka daryeel ee degmada tieglow kawaanka eedi eeda bayley hordhaan hilibka qaalahaay addaweha raqiisii maasha allah ilaahay ka mahadsan dadweynaha maasha allah ol hor walaal meydheraa hilibka qaalu waxyaabagaas barbaleena noobi laakiin hadda maasha allah hilibka waa raqiisii hadda caadi angada mahay kawaanka lagu iibiye hilibka wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee bulshada ay ku xidhan tahay qaybna ka ah qudulduruuriga maalin weliba la isticmaalo oo bulshada inta badan aysan ka maarmin mahadsanid xasaan ugu dambayntiina ku soo dhowaada dhegaystayaal warbixin aannu idinkaga diyaarinay arrimaha caafimaadka ee la xidhiirta xagga iyo cuntooyinka aniga ayaa idiin soo jeedinaya
haddaba dhegaystow marka laga hadlayo cunto maxaad u cuntaa cuntada jawaabta saxda ah ee su-aashaas waxa weeyaan waxaad cuntada u cuntaa in aad ku noolaato oo kaalmo ay kuugu noqoto gudashada cibaadaadka allah uu kugu leeyahay ee cuntada ma ahan inaad ugu noolaato si ka duwan dariiqadaas waa tahay haddaba maxaa keena inay nagu dhacaan xanuunada maanta dunida halakeeyey sida kansar dhiikar sokorow cagaarshow beer subag kalestrool cadawareer dhalmayaraan keliya xanuun gooryaanada caloosha gaaska iyo xanuunada kale ee caloosha ku dhaca timaha oo gurma iyo dhammaan cudur oo dhan oo haddana cisbitaalada ay dadku la jiifaan sababtu waa laba oo midi ay qarsoon tahay midda qarsooni waxaa weeyaan macaasida oo korodhay iyo dadkeenna oo sun cunto mooday waxba ha ila yaabin dhegaystow haddii aan ku iraahdo waxa aad quud ama cunto joogtaha aad ka dhigataa sun lagu sokoreeyey sababtoo ah inta badan cuntadaada waxa ay ka kooban tahay canjeero oo lagu daray shaah lagu daray subag ama saliid caddeey ama macsaro iyo caddeey la isku barxay waxaa afbilow ama shafardhag aad ka dhigataa burshiilshiil saliid lagu dubay oo salaada subax kadib aad cuntay waxa aad qado ka dhigatay baasto bariis muufo iyo wixii la mid ah ama aan weecday xaggii kale ee magaalooyinka waaweyn ee xaafadihii iyo maqaayadihii hebel iyo hebel wakhtiga casariyadana ay kuu soo diyaariyeen macmacaanka buskutka baalbaalowga xalwada gashaatada ladada nacnaclowska xalaawada kackac bur mashmash ama galaamudda iyo kuwo kaloo badan kuwaas iyo cashada habeenkii oo aada cunto xoogaa cambuulo ah adiga oo qalbiga aanan ka rabin ama kahanaya cunisteeda sax markay intaas cuntadeenna noqotay maynan cunin cunno caafimaad leh marka laga reebo hilibka iyo cambuulada ee waxaan cunnay sun naloo sokoreeyey dhammaan cuntooyinkaas aan soo xusnay waa bur iyo sonkor oo jidhkaaga uu u yaqaano luuqadda kiimikaaleed ee gluukos ama sokor laakiin aragtidaada iyo dhadhankaaga waa aad kala bedelatay sidaa darteed cunooyinkaas waxay ku cayaarayaan jirkaaga iyagoo u horseedaya xanuuno badan sidaa darteed khubarada caafimaadka waxa ay tilmaamayaan in laga fogaado saddexda cadcad sida burka cad sokorta cad iyo saliid cadayda weliba waxaa intaas dheer cuntooyinka kale la warshadeeyo ama lagu soo sijilay baakadaha iyo gasacadaha marka dhagaysto waxaad maqashaa hebel waxa uu qabaa beer subag ama fati liver waxay dhakhaatiirtu u yaqaanaan amaba ay yidhaahdaan doctor cali nuur oo ah khabiir dhanka caafimaadka ah oo ka faalooda cunooyinka caafimaadka leh ayaa waxa uu sharaxayaa wax ka mid ah xanuunada ugu badan cuntooyinka ay soomaalida ka qaado waxa uu yidhi kolesterool koog maxaa keeno kolesterool ogaada ma keeno subag ma keeno hilib haddaad maqashid qolo ku dhehaysa kolesterool waxaa keena hilib iyo subag waa been kolesterool waxaa keena sokorta sokor badan haddaa cuntid kolesterool badanaa jiro haddaa cuntid sarreen ciidas ka batay kolesteroolaa jiro haddaa cuntid bur badan kolesteroolaa jiro kolesterool ma keeno ma keeno hilib iyo iyo subag aa cuntay marka haddana waa aragtay beerka dadka marku barro waxaa laa beer subag sidii caddayda fiiri waxaa dhufankaa cunna fiiri bini aadamka korkiis wuxuu ka kooban yahay unugyo badan waxaa la dhahay trilyan uu gaaraa unugyada korka waxaan naqaanaa unugyada korka seliska waxaa celiyo micnaha skeletonka seliska waxa waaye dufan waa colesterol waayo seliska waa meel quusan xiran oo dhexdeeda ku jiraan marka wuxuu leeyahy skeleton skeletonkas waa waa dufan ka waran dufankaas oo seliska ah dadka saliida caddeeda qabo wuxuu beddelaa dufankii saxda ah colesterolka wuxuu noqonaya caddeey marka dadka caddeeda cuno seliskooda skeletonkooda ama qolgoofta oo asag cadday waxaa la dhahaa inuu isbedelo skeletonkaas oo caadi kusoo noqdo ugu yaraan lixdan baraa u baahanta micnaheeda waxaa lixdan beri saliid cadday aa cunna saliid cadday horta meesha maba ku jirtaba saliid cadday haddaan idhaho baasiin baasiin cunto ma ku darsan leedan wax badan kama duwana saliid caddayda wax badan kama duwana haddaa aragtiin marka la suubinaayana weligeen maynu cunteen marka marka dadka baadiyaha oo la dhahay waa jirantihiin waa dad la qalday waxaana qalday sistamka dadkii xoololeyda ah waa dadka hadda ugu jirada badan waaye calaamasu'aal isweydiinaya waaye xoolana waa leeyahay isbitaaladana dadka taagan ugu badan waaye sababtu waxa waaye fiiri labaatan sano ugu dambaysay dadka xoololeyda waxaa laga dhaadhicinaya hilib markaa cuntiin kolesterool aa qaadaysiin hilib haddaa cuntiin cudur lagu sheego brusello brusello brusello hilibkii hilibkii hilibkii ka carareen markaasi markuu magaalada soo aado xoolaha markuu gato wuxuu gadanayaa sokor sokor sida caddey sarreen u gadana marka marka ka warran reer baadiyadoo jiraday micnaheedu waxa waaye xoolaha dad dhaqo oo mustaqbalka xoolo dhaqla ma helaan sidoo kale falanqeeyaha dhanka cunooyinka caafimaadka ee deeq ayaa isaguna waxa uu inoo sharaxayaa cuntooyinka cudurada ay ka qaadeen ummadeena soomaaliyeed sidee cudurku yimaadaa marka ani cuntaa cunay waa dharganahay maxaa cudurka keena cudurka meeshaanu ka imaanaya mar walbo insuliinkaaga uu kaco jirkaaga waxaa la siinaya amar ah nafaqadii kusoo gasha keedi maxaa laga wadaa mar walbo insuliinkaaga bato oo insuliinka xadidka loogu talagalay horta insuliinka waxaa loogu talagala maalintii laba jeer bas inuu shaqeeyo jirkaagana nafaqa wuxuu qaataa maalintii laba jeer keliya ayay unugyada nafaqa qaataan inta kasoo hartay jirkaaga ma qaato oo wuu keediyaa oo xusle haddii lacalla abaar dhacdo isticmaal waa baabuurkaaga shidaalka haddaa shidaal ka bixiso oodan isticmaalin dee shidaal kale kuma shubi kartid soo shidaalka waa daadanaa ama gaariga shidaal badan ma cunaayo marka jirkaaga markuu laba mar uu qaato maalintii eh, cuntada nafaqada inta kasoo hartay wuu keediya marka jirka afar meel wax ku keediyaa kow jirka wuxuu wax ku keediyaa beerka oo glycogen yar uu samaystaa haddii beerka ay ka badatana beerka uu sii kor saaraayo fatty liver waxa la yidhahdaa jiro oo waagi hore dadku beerka markuu faat ka fuulo waxaa la dhihi jiray dadka alkoolada caba bas ayuu beerka faat ka fuulaa laakiin hadda dunida waxaa kusoo kordhay dadka sokorta aad u isticmaala beerkooda wuu bararaa korkana waxaa ka saaran baruur tiro badan ayaa korka ka fuusho fatty liver ay noqotaa marka jirka wuxuu wax ku keediyaa beerka wuxuu kaloo wax ku keediyaa dhiigga wuxuu kaloo wax ku keediyaa caloosha wuxuu kaloo wax ku keediyaa cajarada keliyaha iyo wuxuu kaloo jirka ugu badan oo wax ku keediyaa qoorta iyo wejiga ilaa garbaha xabadka waxaas dhan uu- uu uu ku keediyaa marka way kala horeeyaan kow jirku wuxuu wax ku keedinaa beerka labo jirku wuxuu ku keedinaa caloosha beerka iyo caloosha markay buuxsamaan ayuu jirku wuxuu u gudbaa garbaha wejiga cajarada meelahaas u gudbaa ilaa adiga marka dambe aa kubad u ekaato oo afarta dhinac aa iskala ekaato oo qof xoog u ciilan aa noqoto jirku wuu isku dayayaa meelahaba bannaan oo dhan inuu buuxiyo oo is- ayuu isku dayayaa insulinkaas marka kacsan ayaa keenaya haddaba sidee cudur ku yimaadaa cudurku wuxuu imaanaa jirkaani adiga maanta oo dhan cuntaa cunto ilaa habeenka cuntaa cunaysa jirkaaga maadan u siinin firaaqo inuu cuntadii gubo jirka cuntada sideedii wuxuu ku keediyay meelaha kuu sheegay markii meelaha kuu sheegay uu ku keediyo jirku wuxuu bilaabaa marka cuntada meelu ku keediyay markuu waayo dhiig inuu raacsiiyo dhiiggaas markuu cuntada raacsiiyo marka waxaa imaanaya wax loo yaqaano inflammation ama caabuq waa aragteen dad badan waxay qabaan ekfashinka dhiigga taas markay imaato oo dhiiggaayo dhan uu sumoobo oo sun noqdo waxau raadsanayaa suntaasi meel jilicsan oo oksijiinka ku yaryahay tusaaloo kale caloosha caloosha waa meel wasaq badan waa meel jilicsan waa meel oksijiinka ku yaryahay waxaa imaanayo xanuun loo yaqaano gaas hejbailori i b s calool istaag dibriyo dacwashiir korgubasho ayaa imaanaya lafaha kaloo fiirsanaa qof uu calciumka ku yaryahay qofkaas markuu arko inuu calciumka ku yaryahay lafaha jointska meesha la laamata ayuu dhi- dhiiggii wasaqdi dhexdhigayaa oo waxaa waxaan loo yaqaanaa clication maxaa yeele sokortii iyo cuntadii markay burburi weyso jirka ayuu saaraa xibin walba wuu geenayaa glycation a dhacayo wax la yirahdo waa baari kartaa way ku madoobaanayaan sababta ah glycation sokortii ala saaraa cirid dhiigaa kugu dhacaayo goosaa lagaa bixinaa goos kalaa lagaa bixinaa ilkihii ku migrana imaanaayo qulqulkii dhiigga madaxu ku yaraanaa migrane madaxiya saa'id kuu xanuunaayo yacni adiga dhan maanta oo dhan waa xanuunsanta meel dhabaraaga ku xanuunaayo lafta dhabarka oodinaa kaaga istaagayso adiga dhan waxaa taa bukaan socdaa noqonaysa maxaa yeele dhiigaaga ayaa sumaysan maxaa sumeeyey sokor bariis baasto sunta caddeed ayaa ka dharagta oo maadan cunin cuntadii umaadan cunin sidii daawada dhanka kale waxaynu soo qaadanaynaa khabiirka dhanka caafimaadka ah ee doctor eric beg oo ka sheekeynaya cunooyinka aan caafimaadka lahayn ee ay tahay in laga fogaado oo uu ku sheegay ilaa iyo toddoba kuwaas oo uu mid mid u dul istaagay uu una sharaxayo In this video, we're going to sh- uh, talk about the seven foods you must never ever eat. Okay, number one, orange juice. Now, this might shock you, but here's what happens: they pasteurize orange juice, which is they cook it, they destroy anything in it.
waxa uu ku bilaabayaa cunooyinka cabitaanada sajalka ah sida casiirka liinta ee warshadaysan sababaha uu u diidayo ayaa wuxuu ku tilmaamay sokor aad u badan ayaa lagu daraa sidoo kale faybarka liinta dabiiciga ah waa laga saaraa sonkortuna dhiigga ayay si degdega ku raacdaa kuna kicisaa sidoo kale waxaa ku jira ayuu leeyahay maadooyin lagu keediyo preservatives borotiinka loo yaqaano sooya ee la sifeeyey sababta borotiinkaas uu u diidayo waxa uu ku tilmaamay waxaa ku jiri kara estrogen waxaa ku jiri kara hormoonka jirka carqaladayn kara sidoo kale waxa uu leeyahay badanaa waxaa laga sameeyaa sooya g m o ah midka saddexaad waxa uu leeyahay sharoobada galleyda ee sonkorta badan sababta loo diidayo ayuu ku tilmaamay waxa ay kordhisaa dufanka beerka ama fati liver waxaa loo yaqaano waxay kordhisaa halista cayilka sonkorta nooca labaad iyo sidoo kale infekshannada noocyadooda kala duwan waxaa lagu isticmaalaa cabitaanada macaan iyo macmacaanka warshadaysan afar waxa uu leeyahay hilibka warshadaysan oo isaguna leh dhibaatooyin caafimadeed sababta loo diidayo hilibkaas marka la cuno oo uu jirka galo waxa uu keeni karaa dhibaatooyin kala duwan maadaama lagu soo sameeyey kiimikooyin kala duwan oo saameyn kule jirka sidoo kale caanaha laga helo lo-da oo la siiyo hormoonka caanabadyaha ah sababta iyana loo diidayo waxa weeyaan oo uu khabiirka ku tilmaamayaa waa hormoon koritaan waxaa loo yaqaano growth hormone oo kordhiya soo saarista caanaha waxaa suurtagal ah ayuu leeyahay in ay saameyn ku yeelato hormoonnada bani aadamka sidoo kale doctoorka waxa uu tilmaamayaa in ay kordhin karto caabuqyada ama infekshannada waxa loo yaqaano iyo dhibaatooyinka dheefshiidka sidoo kale waxa uu tilmaamayaa cunooyinka qada ahaan ama quraac ahaan ee sajalka ah sababta loo diidayo ayuu ku tilmaamayaa in ay yihiin kuwa ay ku badan tahay maadada sodiumka dufan aan caafimaad lahayn iyo sidoo kale dufan la warshadeeyey waxaa loo yaqaano transfers sidoo kale nafaqada ayaa ku yar iyo waxay leedahay waxyaabo badan oo kiimika ah midda ugu dambaysa waxaa weeyaan midhaha ka soo baxa dalalka saboolka ah sababta uu dictoorku u diiday waxaa weeyaan waxaa lagu buufiyaa sunta cayayaanka besticidis ee heer sare ah oo aan la xakamayn ma jiraan sharciyo adag oo ilaaliya tayada ama sunta la isticmaali karo mararka qaarkoodna habkeedinta khudaartaasi ma ahan mid wanaagsan Because in America, it's illegal to spray with DDT. It was banned, I think, in 1972. But we're allowed to sell it to third world countries. So what's happening? We're bringing it back and we're getting consumed. And there's studies that show that even children are being exposed to DDT. Well, it's coming from this right here. I'll put a link dhegaystow haddii aad fahamtay dhibaatada halka ay ka jirto cunnada caafimaadka leh waa midda waddankaaga
guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas aad maqlayseen ayaa warkeenii subaxnimee saaka u dambeysay tan iyo kulantideena dambe war kala mid intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir